بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya xubnaha wafdigii la socday madaxweynaha isugu jiray xildhibaanada wasiirada marti sharafta kale ee dowladda dhexe xildhibaanada dowladda dhexe ee la socday waxaan idin leenahay soo dhowaada farxad inoo tahay marka insha idinkoo nabad qaba inaad kusoo noqotaan magaalada baydhabo aan soo dhoweyno sidoo kale xubnihii la socday aniga igu weheliyey soo dhoweyntaada isugu jira golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka idinkan waxaan idinkaga mahadinayaa soo dhoweyntii diiraneed aan la soo dhoweysan madaxweynaha wafdiga la socday madaxweyne marka anaga kolley hadalkeena waxaan kusoo koobaynaa ee soo dhoweynta wixii warbixina dee safaradii shaqadii aad u baxdayna faahfaahinteeda iyo warbixinteeda unbaa dadka intooda badan ay xiiseynayan in aan la socono wixii kaloo gaara ee ku saabsanaa waxqabadkii xukuumadda iyo wasaaraduna si gaara marka kolley wasaaradaha ayagaa kula sheergareyn doono si gaara marka waa warbixin kaaga siin doono waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabihii baahidooda jirta madaxweyne soo dhawow
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم ee guddoomiyaha baarlamaanka wasiirada iyo xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed guddoomiyaha gobolka baay ururka haweenka guddoomiyaha degmada iyo gobolka ee haweenka wafdiga kaloo ila jiray siyaasiyiinta saxaafadda asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaam waxaan ka nimid hamar safarkii a ogeydeynaan aadnay waxaan u baxnay ciidankii dufcaddii ugu horreysay oo gobolka shabeellada hoose tababarkii loo furayay ciidan afar boqolah oo laga soo qoray gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgooye awdheegle iyo marko saddexaas degmo iyo tuulooyin toban iyo toddobo tuulo oo hoos timaado degmooyinkaas ciidankii biliiska ahaa loo suubin lahaa oo la diyaariyey ayaa waxaa la geeyey aan tababar ugu fureynay xamar alxamdulilah waa lagu guulaystay si fiicana loo xareeyey tababarkiina waa loo furay shaqadoodana waa wataan waxaan ka qabnaa rajo fiican waxaa ku xigo dufcaddii labaad oo ayadana afar boqol ah oo ayadana sida ugu dhaqsaha badan loo xarayn doono ayadana dugsigeeda tababarka laga dhigi doono baydhabo haddaana furi doonaa bishan agosto insha allahu safarka annaga safar shaquu ahaa tababarka ciidamadaas iyo arrimaha amnigu ku saabsanaa iyo inaan la kulanno dowladda federaalka aan aragno madaxdeeda sare qorshe noo wada socday oo amniga ku saabsanaa aan kala hadalno intiiba waa noo suurta gashay prime ministerka waa maqnaa madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka joogay madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankaba waa is waa is aragnay wixii aan u soconayna waa kada waa kala hadalnay arrin fiican ay ahayd nasiib daroo ilaahay amarkiisa maalinkii markaan tegnay oo ay galabti tahay baa waxaa dhacay qaraxii gobolka banaadir masiibay ahayd wixii mar kasta aan sheegaynay ahayd sida la sheegaayo iyo xuuraanka uu ku socdo waa un dadkii meesha ka shaqaynaya yaa lagu asiibay dadkaas shaqadooda haystay oo maamulka ahaa oo masaakiinta ahaa guddoomiyayaal degmaa ku dhintay agaasimayaal baa ku dhintay shaqaalihii gobolkaa ku dhintay guddoomiyihii gobolka iyo toban iyo dhowr qof oo kale dhaawaca waxay jiraan qadab waxay ahayd arrin naxdin leh waad dareemi kartaan gobolka banaadir oo aa ogtihiin saa u dhantihiin waa tagteen securitigiisii amnigiisa sida loo adkeeyey loo baarayo nasiib darro in shirkii hoolkii oo gobolka ayadoo la fadhiyo oo aan cid kale ay zaa'id ku ahayn ay maamulka keliix ay shirayaan dad maamulkii ka mida la isticmaalo o isqarxiyaan waxaa sii hal dhumaysa kalsoonidii dadka wada shaqaynaya la isku qabay iyo aada u dhumaysa sida muuqato aadan u cambaaraynaynaa dadkii dhintayna allaha u naxariisto inta dhaawac ahna ilaahay ha u caafiyo ha u boogadhayo ugu horeeya guddoomiyaha gobolka nin aan saaxiibana ahayn macriifo fiicanna ahayn wakti dheerna isla soo shaqaynaynay buu ahaa nin soomaaliya oo weliba original ka soo jeedo goboladan koonfur galbeed soomaalida qaraabo qaraabo weeye qaraabana la ahaa reer koonfur galbeed baa abti u ahaa ilmihiisa abti u ahaa nin zaciim ah oo saaxiibkeena u ahaa oo deegaanadan ka soo jeedo marka ilaahay ha caafiyo idinkana ilaahay usoo barya inuu ilaahay caafiyo musiibadaasaa dhacday alxamdulilah waa fiicannahay ilaahay waana soo nabad celiyey shaqadaanadii baan usoo noqonnay howlihii sidii ay noogu socdeen baan u wadi doonaa insha allahu waxaan kaga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhoweynta diiran oo sharafta leh oo qiimaha badan oo kalsoonida badan leh aada ii farxad gelinaysaa aniga oonan maxay ahaydee dhihin aan codsanin oo hala isoo dhoweeye aan dhihin inaan soo baxayo haata ay adag tahay inaan idiin sheego haddana markaan eroboorka imaado waxaan u imaadaa wax badan oon ku farxo marka dhiirigelin bay ii noqonaysaa aniga naftarkayga kalsooni buuxdo baan inku qabaa oo wada shaqaynta iyo shaqada aan hayaba waxay noqonaysaa inay dadka aan wada shaqaynayna ay ku faraxsan yihiin shaqada aan wadno marka ilaahay idankiisa waa wix aan ka shaqaynayno oo wanaagga ah aada waddaan ama aan wadno waa ka wada shaqayn doonaa aada iyo aada ugu mahadsantihiin soo dhoweyntaas qiimaha badan waxaan jecelnahay sida ay iisoo dhaweyseen oo ugu mahadsantihiin waxaa imaan doona wafuud badan oo madaxda ugu sarreysa dalka ah inaad ayagana nala soo dhoweyn doontaan oo saaniyay ka fiicana usoo dhoweyn doontaan shaqooyinka anagi ee horumarinta ahaa waana u socdaanoo socon doono hadduu ilaah yidhaaho ugu horeeya amnigii iyo sidii qorshihii amniga aha loo dhammaystiri lahaa ugu dambeynna howlgallada u bilaaban lahayn aada iyo aada ugu mahadsantihiin waxaan rabaa inaan dardaaran si aada u wada joogtaan aan inkugu sheego koonfur galbeed dadkeeda iyo deegaanadeeda dad fiican oo sharaf leh oo dad dowladeeda oo isku kalsoon waaye culayska iyo caqabadda haysata maanta shabaab waay haddii marka kalsoonidan aad qabtaan iyo sidaan aad isugu kalsoontihiin oo isugu xiran tihiin aad hal dhinac uga soo wada jeesataan waxaan aaminsanahay maanta culayskan tirada badan inuu degaayo awoodna aan u heli doonno inaanan diyaaraddanba raacin oo aan jidka ku socno marka hay-adaha amniga iyo golaha wasiirada iyo dadka maamulka ku jiraiyo xildhibaanada iyo ururada bulshada kulli meel kasta oo joogtaan waxaan rabnaa inaad u diyaar garowdaan sidii la isugu furi lahaa deegaanada koonfur galbeed oo howlgal aan u bilaabi lahayn rajo fiicanaan ka leenahay meel fiicanna waa maraysaa insha allahu adinkana dee isxilqaan waxa la yidhaahaa ka socdo gobolka banaadir oo wax lagu dhiso annaga waxaan u baahannahay isxilqaan oo amniga lagu soo celinayo amniga lagu sugaayo isxilqaankaanaga dhismo maaha waxaan rabnaa isxilqaanka annaga inuu noqdo amniga oo nin kastoo mas-uula uu isxilqaamo ururada bulshada ay isxilqaamaan haweenka gobolka iyo degmada ay ugu horeeyaan wasiirada iyo xildhibaanada ayaga ay noqdaan hormuudka amniga dadka ka shaqeynaya aada iyo aada u mahadsantihiin waa isla warsan doonaa insha allah si guud iyo si gaargaar ahba wixii noo qabsoomayna waa in kaga warrami doonaa aada u mahadsantihiin